bismillaahi raxmaani raxiim galab wanaagsan kusoo dhowaada qodobada warkeena galabtae warbaahintu warsan al-shabaab ayaa saakida aroortii hore weerar kusoo qaaday koonfurta magaalada baydhabo shacabka magaalada beledweynena waxay eedeymo u jeediyeen dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka hirshabeele madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyana wuxuu fariin u diray dhallinyarada soomaaliyeed toddobaadkii todoba guuradii kasoo wareegatay aas-aaskii golihii dhallinyarada ee israa'el guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar finish ayaa soo dhoweeyey qorshaha looga hortagayo cudurkani coronavirus axmed madoobe oo amar amar amray imaamada iyo culimmada masaajidaha ee magaaladaasi kismaayo in lagu xiro dhammaan masjidada si looga hortago cudurka coronavirus waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa weerar lagu qaaday saldhig ku yaala magaalada boosaaso ee gobolkaasi bari maamulka somalilanna waxay ka hor yimaadeen qorshaha dowladda soomaaliya ee ay ku dhabaaqday ka hortegid ay baabi-inta anyaxa weerarka ku ah beeraha soomaaliya akhbaaraadka dibadda warkeena galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah doorashada dalkaasi etoobiya oo muran hareereeyey
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guuj warsan media network
jimco wanaagsan waa galabnimo jimcaha taariikhduna waa shan iyo tobanka bisha shanaad sannada labada kun iyo labaatanka intaas waxay ahaayeen qodobadeena warka galabnimo kuwooda ugu doorkaroon iminkana warkaas oo faahfaahsan waxaa faahfaahino dheeraad ah kasoo baxaya weerar aroortii hore saaka al-shabaab ay kusoo qaadeen bar kontarola ciidamada koonfur galbeed ay ku leeyihiin koonfurta duleedka duleedka koonfureed ee magaalada baydhabo sida warbixinta warkan inooga eegaya waryaheena muxudiin xasan maxamed xusni goobtan oo ah fadhiisimo ciidamada militariga qaybta lixdanaad ay ku leeyihiin duleedka koonfureed ee magaalada baydhabo ayaa waxaa aroornimadii hore ee saak weerar ku soo qaaday al-shabaab iyadoo muddo kooban goobtan uu dagaal ka socday abaanduulaha qaybta lixdanaad ee militariga soomaaliya guddoomiyaha degmada baydhabo oo ay wehelinayeen ku-xigeenkiisa guddoomiyaha ururka haweenka gobolka iyo xubno ka tirsan saraakiisha ciidanka ayaa booqday fariisinka ciidanka ee weerarka lagu soo qaaday gaashaanla sare ibraahim cusmaan maxamed oo ah abaanduulaha qaybta lixdanaad ee ciidanka militariga ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarka fariisinkooda lagu soo qaaday iyo khasaaraha ka dhashay
annaga wax khasaarana soo gaara hawa yaraatee ma jirto walaa dhaawac walaa dhimasho waxba ma lihin alxamdulilah ilaah mahadda askale cadowga dhimashee dhaawaca waa jiraan dad la yaqaano deegaan baa nahay waa isnaqaanaa dad la yaqaano oo ina hebel hebel hebel ilaha dhintay dhaawacna ay ula carareen dhinacan waraajaalka ceel qorsiis korkiisa ay ula carareen haddana ciidan baa ka maqan la baacsanaya waxaan rajeynaynaa meydkooda dhaawacooda lasoo jiida agna loo keeno weerarka alsay labaatan dhiman laba tobankiioo labaatan dhiman ahayd markuu weerarka dhacay alxamdulilah ciidankeena diyaar buu ahaa xogtoodan haynay lagama seexanin markay soo galeen ini loo soo jeeday oo rag iska dhicin kara ay yihiin waa arkeen
goobtan al-shabaab weerarka ku soo qaadeen ayaa waxaa ka muuqday raadadka rasaasta iyo hubka cuslaa ee la isdhaafsaday muraayo ibraahim madeer guddoomiyaha ururka haweenka gobolka oo mas-uuliyiinta meesha tagay booqashada ku weelinaysay ayaa iyadana ka hadashay xaaladda way guulwiining ah oo farxadning ah nimankii nabaddiidka haayay oo haweerari maditumilamasaa labaata dhamman hayti jabka iyo foolmadi ontun ku tabayan ka faraxsagna namaysan lana mar kasta ini maybu ah nimankaas jinaada ku buisanti horti meel kasad may laraa ka dhamaadeen hatii war hore ah jinaada ku buisanti isigna may raaysan tusay ini may raay habatatito lawal indilaaneeyoona dhamaadaan aragde sidaasa guulaas sinsaantan ilaahay subhanahu qadirka janasinka mahadnagaana ee haddii ana haweenka reer koonfur galbeed gaar ahaan gobolka iyo degmada markas maysa in la garab sugnaa hoog iyo xiili iyo hadalbas in la garab sugnaa geek mayntu ku dhiiday iyadoo habadii socodka shacabka meel ku maral waayo baawarta tignid gurmudkahay shacabka meel ha ku maraan waaye may dareemo qorta anaa markii shalay la lahay koo hooba la arga shacabka isla buusaday wal dhaafi ee tabartiyo la argi ee inii may raayse dhibaato badan suubayaan la argi way la arga inii ummato may raay soomaaliya dabarjibingaa la argi way la arga inii helan hayna way la arga inii lambiyo unkun haan gudoomiyaha degmada baydhabo ahna duqa magaalada xasan macalin axmed biirkoole ayaa ciidamada iyo wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya waxa uu kula dardaarmay in deegaanada gobolka gaar ahaan kuwa hoos yimaada magaalada baydhabo laga xoreeyo al-shabaab isagoona maamulkiisa ciidamadii weerarka lagu soo qaaday ee xalay iska caabinta sameeyey u hadiideeyey hal neef oo geela wixii gaareenna aniga meesha waa tagay boqoshaan ku tagay waxaan soo arkay meesha weerarka ay ka soo qaadeen waxaan u jeeday dhiig badan oo ka daatay oo oo dadkii ay jiideen oodii la mariyey waan arkay waan arkay marka dhimasho waa jirtaa dhacwaana waa jiraa shako kuma jira laakiin waxaan aada iyo aad aan u boorinayna inay ciidamada qaranka ee ciidanka ee militariga dalka soomaaliya gaaraan ciidanka wasaaradda gaashaandhigga inay sidaa oo kale ay u shaqeeyaan cadowga ay ka baabiyaan dalka ayagaa loogu fadhiyaa maan maqan karin annaga maalin walba shabaabkii baa weerar ah oo baydhabo yani muxuu ahay nukuudday yimaadeen iyo halkan ay joogeen iyo ma maqan karin sababta waxay meesha waxaa ka dhisan qeybtii lixdanaad ee dalka soomaaliya oo fur galbeed ciidankaas waa ciidan yacni loogu talagalay in cadowga ka difaacaan dalka
aad ayaad u mahadsan tahay muxdiin xasan maxamed xusni oo war nala socodsiinaya warbixintii ugu dambeysay faahfaahinta laga helaya dagaalka aroortii farsaake barta kontarool ee koonfurta magaalada baydhabo ay kusoo qaadeen al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa maanta dhalinyarada soomaaliyeed u diray fariin ku saabsan sanad guurada toddobaatan iyo toddobaad ee aas-aaskii golihii dhalinyarada soomaaliyeed ee israel ee horseeday xoriyadda dalka ayaa dul istaagay tilmaamaha furaha tilmaamaha furaha u ah guusha ay gaarsiiyeen dalka saddex iyo tobankaasi dhalinyaro a ahaa oo oo oo abaal badan soomaaliya gashay sida uu madaxweynaha soomaaliya warbaahinta qaranka u sheegay waxa uuna dhinaca kale madaxweynaha uu tilmaamay in isku duubnida dhabar adeega iyo sidoo kale wadaninimada iyo ka fogaanshaha qabyaaladda ay horseeday in dhallinyaradii s y l ay soomaaliya xorriyadda u horseedaan dhinaca kale waxa uu madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya hambalyo u diray dhallinyarada soomaaliyeed isagoona tilmaamay in dhallinyarada haatan jira ay yihiin dhallinyaro ka shaqeynaya horumarka dalka isagoona tilmaamay in ay tusaale u naqanayaan dhallinyarada haatan hormuudka u ah ama hogaaminaya ciidamada qalabka sida dhinaca kale waxa uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo u hambaliyeeyey dhallinyarada ka shaqeynaysa bahda caafimaadka taas oo sheegay inay yihiin dhallinyaro isku taagay siday uga hortagi lahaayeen cudurka safmareenka ee covid nneteen kaasoo soomaaliya haatan saameyn weyn ku yeeshay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa soo dhaweeyey qorshaha lagula tacaalaya cudurka safmareenka ee coronavirus gudoomiyaha gobolka banaadir cumar finish ayaa sheegay in maamulka gobolka uu wado qorsho lagula dagaalamayo cudurka safmareenka ee covid nneteen kaas oo kiisas ka mid ah soomaaliya laga helay waxa uuna sheegay in magaalada muqdisho ay ka bilaabeen howlgallo lagulagu buufinayo xaafadaha iyo sidoo kale wadooyinka qaar si looga hortago faafitaanka cudurka covid nneteen kaas oo gobolka banaadir uu sheegay in dadaal xoogan uu ku bixinayo sidii loo yarey lahaa cudurkani dhinaca kale waxa uu hadalka gudoomiyaha kusoo aadayaa xili xalay uu gudoomiyaha uu booqday xaafado ka mid ah degmooyinka magaalada muqdisho khaasatan xaafadda suuqbacaad kaasoo sheegay in ay arrintani kormeerka qayb ka tahay dadaalada lagu bixinayo sugidda iyo kormeeridda amniga guud ee magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaa dhanka kale dowladda soomaaliya ayaa shalay waxay la wareegtay labo diyaaradood oo helikobtar ah kuwaasi oo lagu talagalay in ay ayaxa ka buufiyaan ayaxaas oo weerar ku ah beeraha dalka soomaaliya waxaana dowlad goboleedka somalilanna ay kasoo horjeesteen dadaalka dowladda soomaaliya qorshaha ay u dejisay ee lagula tacaalayo buufitaanka sunta ee looga hortagayo ayaxa baabi-inaya beeraha soomaaliya wasiirka beeraha somalilan axmed muumin seeda ayaa sheegay in somalilan ay tahay mid gooni ah oo isku filan islamarkaana deeqaha iyo soo kale taageerada caalamiga ah aan loo soo marin karin dowladda federaalk ee soomaaliya waxa uuna sheegay wasiirka beeraha somalilan in agab dhowr jeer ay dowladda dowladda soomaaliya ay leedahay hay-adda faw ay usoo marsiisay maamulkaasi somalilan taasoo sheegay in somalilan aysan sheeganin dhinaca kale wuxauu sheegay taa beddelkeeda in dowladda soomaaliya looga baahan yahay inay ka fogaato agabyada hay-adaha caalamiga ah ay usoo dirayeen soomaaliya ay si toos ah u geeyaan somalilan sidoo kale waxa uu sheegay baaqna u diray dowladda federaalk soomaaliya in ay ka joogsato tallaabada ah in ay helikabtaradaasi ay dowladda soomaaliya ay geyso somalilan dhinaca kale bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa waxay eedeymo u jeediyeen dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedka hirshabeelle sababo la xiriira fatahaada webiga shabeelle uu ku sameeyey xaafado ka mid ah beledweyne halkaasoo khasaaro ka geystay sida warbixinta warkan inoogu soo diray bashiir cabdulaahi cismaan
lasoo dhaafay magaalada beledweyne waxaa ka da-ay roob xoogan kaas oo watay dabeelo inkastoo aysa jirin khasaaro nafeed laakiin waxaa jira guryo ku dumay oo qaarkood aysa jirin cid ku nooleed maadaama laga barakacay xaaladda dadka ku nool magaalada beledweyne ayaa ah mid aada u adag meelaha qaarkood waxaa ka maqan korontadii iyo biyihii waxayna sii adkaysay nolosha dadkii yaraa ee ku haray gudaha magaalada beledweyne dadka ugu badan waxay ku barakaceen deegaanka ceel jaalle qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada beledweyne ayaa dhaliil u jeediyey madaxda dowladda soomaaliya iyo hirshabeelle qaarkood waxay tilmaameen in ka hortaga fatahaada weyn shabeelle ee magaalada beledweyne loo baahnaa inta aan la gaarin xil roobaadka waa kuwan qaar ka mid a oo ka hadlay dowladda soomaaliya gobolkan waxaan dareemaynaa waktidii ugu dambeeyey ama fatahaadda fatahaadda ka horreysa gobolkan dhaqaalo badan ayay dowladdu u hilabooday oo gaarayo ilaa iyo shan boqol oo kun oo doolar sidoo kaleeto waxaa jira deeqay kaleeto kala duwan dowladaha kala duwan ee jaarirka ama dowladda jibuuti oo kaleeto ay ku bicisay ama ugu deeqday isla waktigaan oo ay toddoba doolar soo wareegtay ayay sheegtay dowladda soomaaliya iyo dowladda hirshabeelle inay soo gaartay taasi marka ay seenaysaa haddii ka hor waxaa la heli lahay xal lagu waaro ama lagu waariyo biyahan ama lagu maareeyo in la sameeyo biyaxeeno in la sameeyo meelo kaleeto oo loo guujin karo caqabadahan hadda taagan lagu maareyn karo laakiin mise taas marka waxay sababaysaa habacsanaan ka muuqato dhanka maamulka dhanka dowladda dhinac walbay noqoto biyaha ama magaalada caqabadaha taagan noo muuqdo waxaa ka mid ah bulshada inta badan bay qabto mar walba waxaa soo laalaabtay fatahaaddan oo lixdii biloodba mar timaado hadda waktigii haristan gudahooda ayay laba jeer soo laabanaysaa tiwar waxaa kasoo wareegay wax ka yar shan bilood taas marka waa caqabad markasta gobolka kusoo laalaabatay bulshada gobolka degan deegaanku ayaa wax loo baahan yahay inay istaagaan sidii iskaga maaray lahaayeen gacmaha isqabsadaan wadajir ayaa wax lagu noqdaa gobol walbana dadkiisa wax ku yahay gobollada kale markii loo fiiriyo waa gobolka keliya sida gaarka markii loo fiiriyo dowladdu ay gacanta bidixda ama gacan bidixeyn ku hayso waaye sababtoo ta waxaa ognahay gobollada kale dalka waxay ka samaysay waxaa ognahay gobolkan waxaa ka jiran ariboor ma lahan wadooyin ma lahan goobo caafimaad isbitaale ma lahan intaasna waxa waaye dowladdii gobolka mas-uulka ka aheeday waa dowladda federaalka soomaaliya hal marna mayna u garab istaagin mayna waxaan keliya oon aragnaa afartii sane dowladda hadda sanadka afarada ku jirta gabagabada keliya waxaan ka aragnaa waxay tahay in shan boqoloo jawaan oo kuwa daska loo yaqaano ama carada lagu shubo difeeska keliya in gobolkaana hadda waqtiga ugu dambeeyey xilli hataa xeeray fardhaha kala dhacan inay keenayso marka taas waxaan ay tahay waxa ka jiro dalka xisaabtalaana ka jirto gobolkan wuxuu leeyahay siyaasiyin ka soo jeeda u leeyahay wuxuu leeyahay xildhibaan uu leeyahay wasiiru u leeyahay maamul state uu leeyahay maamul gobol uu leeyahay bulshada degan oo ku dhaqan uu leeyahay isla xisaabtalaan ayaa gobolkan ka jirta taas ayaa waxay sababtay inuu ka haro gobollada kaleeto
codkaasina wuxuu u dambeeyey warbixintii bulshada beledweyne ay eedeynta ugu jeediyeen dowladda dhexe iyo maamul goboleedka hirshabeelle madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa kulan deg deg ah la qaatay culammada iyo imaamyada masjidyada ku yaala magaalada kismaayo ee gobolkaasi jubbada hoose isagoo uu kala hadlay dhibaatada ama khatarta cudurkani coronavirus uu ku hayo maamul goboleedkaasi jubbaland madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa culammada faray in dhammaan la xiro masjidyada ku yaala gudaha guud ahaan deegaanada maamulkaasi jubbada jubbaland si looga hortago faafitaanka cudurkani safmareenka ee coronavirus shacabka ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ayaa ayuu ugu baaqay in ay qaataan talooyinka caafimaad ee loo soo jeedinayo si ay uga baaqsadaan khatarta cudurkani coronavirus islamarkaana ay ka maamul ahaan ay dadaal fara badan ay ku bixinayaan sidii loogu hortagi lahaa cudurka deegaano ka mid ah maamul goboleedka jubbaland ayaa waxaa laga diiwaangeliyey kiisas ka mid ah cudurka covid nteen waxaana ilaa iyo hadda laga helay konton iyo sideed ruux oo ku nool deegaano kala duwan ee maamulkaasi jubbaland waxaa faahfaahino dheeraad ah ay kasoo baxayaan weerar sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ay ciidamo ka tirsan kuwa maamul goboleedka puntland lagu qaaday xili ay ku sugnaayeen saldhigga biliqadar ee ku yaala gobolka bari dagaal kooban ayaa la sheegayaa inuu dhexmaray ciidamada daraawiishta puntland ee saldhiggaasi ku sugnaa iyo sidoo kale xubno ka tirsan al-shabaab oo weeraray waxaana goobjoogyaal ay sheegayaan in weerarkaasi ay ku geeriyoodeen labo askari oo ka tirsan ciidamada daraawiishta puntland iyo mid kalena uu ku dhaawacmay saraakiil ka tirsan ciidamada puntland oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen in xubnaha ka tirsan al-shabaab ee weerarka saldhigga kusoo qaaday ay iska difaaceen islamarkaasna ay ka dileen saddex xubnood oo ka tirsan weeraryahanadii dagaalka soo qaaday al-shabaab iyo daacish ayaa mararka qaarkood waxa ay weeraro toos iyo kuwo qaraxyaba ay ka fuliyaan deegaano ka tirsan maamul goboleedka puntland waxaana weerarkani uu kusoo aadayaa xilli dhowaan maamul goboleedka puntland laamihiisa ammaanka ay soo bandhigeen rag ay sheegeen inay ka tirsan yihiin kooxda daacish islamarkaana ay soo bandhigeen qalab waxyaabaha qarxa ah halkaad nagala socotaana khiyaare waa warbaahinta warsan ee magaalada tanbaydhabo madaxweyne ku-xigeenka dalka madaxweyne ku-xigeenka deegaanka tigree ee dalkaasi etoobiya dhaktar dabresion gabar milka-il ayaa sheegay in deegaankiisu uu doorasho uu u diyaar yahay islamarkaana si taxa si loogu taxadiro cudurka coronavirus-na ay qaban doonaan doorashadaasi guddoomiyaha xisbiga talada deegaanka tigreega ayaa waxa uu warbaahinta kula hadlay magaalada maqale wuxuuna sheegay in dowladiisu ay diyaar u tahay inay qabato doorasho iyadoo ka taxdiraysa faafitaanka cudurkani coronavirus wuxuuna intaasi ku daray in dhanka sharciga ah iyadoo loo eegayo ay ismaamulkiisu ay diyaar u yihiin inay qabtaan doorashada madaxweyne ku-xigeenka waxaa kale uu sheegay dowlada dowlad deegaanka tigreega ee dalkaasi etoobiya doorashada uu qabanayo in ay ku kalifayso meelmarinta go-aanada shacabka deegaankaasi iyo dastuurka deegaanka oo loo hoggaansamayo tani iyo markii uu isbeddel ka dhacay dalkaasi etoobiya oo dalkaasna qabtay ra-iisul wasaare abiy axmed waxaa sii badanayay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ee ee dowlad deegaanka tigreega iyo dowladda dhexe etoobiya taasi oo markaas halka ku haysa arrimaha maamulka dowlad deegaankaasi tigreega iyo dowladda dhexe warkii galabtan akhyaaray oo aad kala socoteen warbaahinta warsan galabtan waxaa idiin soo saaray maxamuud cali cabdulaahi anoo maleelaha waa idinla socodsiinayay dhinaca farsamadan waxaa gacan weyn ka geysanayay salaad iyo qaasim tan iyo mar kale intaa ku kulmi doonano sidaas iyo nabadgelyo